بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii saddexaad min kitaab nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin sala اllahu calayhi wasalam zawaaju cabdillaahi biaaminata wa xamluhaa tarjamadan waxa weeye zawaaju cabdillaahi nebiga aabbihiis oo cabdullaahi la dhihi jiray guursashadii uu guursaday biaaminata gabadha aamina la yidhaahdo oo nebiga hooyadiis iyo wa xamluhaa aamina xamligeedii iyo uurkeedii uur qaadideedii intaas baa laga hadlayaa ayb kaana cabdullaahi bin cabdilmualib cabdullaahi binu cabdilmualib wuxuu ahaa min axabbi waladi abiihi aabbihiis waladkiisa kan loogu kalgacal badan yahay ilayhi aabbaha caruurta cabdulmualib dhalay wuxuu ugu jeclaa cabdulaahi uguna yaraa cabdulaahi baa ugu yaraa cabdulaahi buuna ugu jeclaa oo waa arrin iska jidho'o ragga waaweyn inay ugu jecel yihiin awlaadda ilmaha wiilasha midka ugu yar ay aad macnaha u dhaqaaleeyaan oo u jecel yihiin oo dhaqan soomaalida keliya ku kooban maaha wuxuu ahaa cabdulaahigaasi min axabbi waladi abiihi aabbihiis weladkiisa kan loogu kalgacal badan yahay ilayhi xaggiisa aabbaha cabdulaahi buu ugu jeclaa taasi wataa sababta ugu jeclaaday waxaa layidhi horta waa ugu qurux badnaa xagga abuurka waana ugu fiicnaa xagga khuluqda dabciga cabdulaahigu nin cajiib ah ayib dee waxaaba la leeyahay nuur baa wejigiisa laga arki jirayoo dee nebigiibuu calayhi salaatu wasalaam baa ka imaan doona nasligiisa oo dhali doonaayo waxa weeyaan iftiin baa wejigiisa laga dareemi jira cabdulmualib baa manaam wuxuu ku arkay baa layidhi manaam baa waxaa cabdulmualib lagu amray ceelkii zamzamka oo aasmay inuu qodo halkaasuuna ku yaal baa layidhi markaasuu wuxuu nadiray haddii ilaahay u sahlo ceelkaa qodidiisi isagoo cabdulmualiba awlaadda uu dhalay mid ka mida inuu gowracaba arrintii markay u taam noqotay ceelkii la helay wuu qoday mas-uuliyaddii uu qaaday baa waxaa lagu yidhi awlaadda mid ka mida dee gowrac qarib ku qurbaani oo ugu dhowow awlaadda mid ka mid a markaas wuxuu dam inuu wan gowraco qiso dheer bay ahayde markii dambe qorituur baa la sameeyey qorituurkii wiilashii cabdulaahi bay u soo baxday markaasuu inta gacanta qabto mididiis soo qaato marka asnaan baa jidha isaaf iyo naa'ila laba sanam oo la dhihi jiray halkaasaa wax lagu gowrici jira halkaa luquntaa marku waxaa la yidhi ka saaray cagta ayaa cabbaas baa wuxuu saa u soo jiiday cabdullaahigii la gowrici lahaa oo aabbihii lugtiisu ka soo jiiday ilaa wejiga daqar ka gaaray cabdulaahigi weligeed ba laga dareemi jira ayib markaas ibnu dabiixayn labadii gowracu u soo baxay wiilkoodii inuu nebigu ahaa oo marna cabdullaahi mid yahay oo nebiga aabbihiisa midna dee nebi ismaaciil nebi ibraahim markii le inna araa fi lmanaami anna adbaxuka waka sidaas buu ahaa fa zawajahu wuxuu u guuriyey cabdulmualib hu oo cabdulaahi ah aaminata binta wahbin aaminadiina wahab ahayd aaminata binti wahbi bni cabdimanaaf bin zuhra bin kilaab gabadha abtiriskaas leh ayuu wiilkiisa cabdulaahi ahaa u guuray wa sinnuhu daadiisuna cabdulaahi amaanii cashrata sanatan siddeed iyo toban sano ayay ahayd aad buu u yaraa nebiga aabbihiis xilligaas siddeed iyo toban sano ayuu jiray gabadhaasu u guuriyey wahiya gabadhan loo guurinayo aaminaana yowma-idin maalinkaas min afdali nisaa'i qurayshin quraysh dumarkeeda gabadha ugu fadli badan bay ahayd nasaban xagga nasabka iyo wa mawdicin xagga makaankaba iyo derajada nasabka oo abtiriska ah iyo mawdica oo booska ay ku jidha ah makaanka ah gabadha ugu sharaf badan bay ahayd aamina walamaa dakhala calayhaa markuu u galmooday cabdulaahi aamina xamalat isla waxay qaaday oo uuraysatay birasuuli nebi muxamed sala allahu caley wasalam uurkii nebiga horey ka qaaday walam yalbad ma nagaan abuuhu nebiga aabbihiis an tuwufiya min an tuwufiya in la oofsaday nebiga aabbihii inuu dhintay kama nagaan bacda alxamli uurkii ka bacdi bishahrayni laba bilood laba bilood uurkii ka bacdiba nebiga aabbihiis waaba dhintayba ilaa nebiga wax kaloo la dhashay gabarh iyo wiil kale iyo wax kaloo aabbihii dhalay iyo wax kaloo hooyadii dhashay midna ma jiraan waay wa dufina waxaa cabdulaahi lagu aasay bilmadiinati magaalada madiina cinda akhwaalihi abtiyaashiis agtood bani cadiy bni najaar la dhihi jiray reer bani cadiy bni najaar marka isaga abtiyaalo ma ahayne abtiriskii waa soo marnaye aabbihiis cabdulmualib bay abtiyaal u ahaayeen aabbaha qolada abtiyaal u ah adigana waa abtiyaasha waay maxaa yeelay fa innahu cabdulaahi kaana wuxuu ahaa qad dahaba mid la tegey bitijaaratin baayac mushtari iyo bucsharo bou ila shaami shaam la aaday fa adrakathu waxaa soo haleeshay maniyatuhu geyridiisibaa ku soo haleeshay bilmadiinati magaalada madiina walxaal rahuwa raajicun mid soo noqday uu yahay cabdulaahi bucsharadii markuu shaam geeyey soo noqodkiisii ayaa dhimashadii soo haleeshay isagoo madiino maraya walammaa tammat markay taam noqotay muddatu xamli aaminata gabadha aamina la yidhaahdo uurkeedii uurkaa muddadiisii markay dhammaatay sagaalkii bilood wadacat waladahaa ilmaheedii ayay dejisay ilmaheedii ayay dejisay ayb waxaa alla yidhi wa sababta ugu guurinayay aamina waxay ahayd cabdulmualib sababta ugu guuriyey wiilkiisa cabdulaahi aamina sida imaamu daxlaani uu sheegay kitaabkiisa siirada oo weliba qoyskan reer beni zuhre looga guursaday yaa aamina zuhriya aamina binti wahab bin cabdimanaaf binu zuhra weeye moogtahay waa reer beni zuhra waxaa la yidhi cabdulmudalib baa yeman tegey mar nin yahuudda ka mida baadiriyaashoodii caalim culimmadoodii buu ku degay markaasuu yir war kuma ahaydoo reer bani haashim baan ah ma ii idni kadhaa inaan jirkaada meel ka mida fiirsha buu yidhi cabdulmudalibow suu yidhi haa waa kuwa oggolaah waa kuwa oggolaah haddaysan cawro ahayn meeshu markaasow labada sanka labadiisa dalool ayuu mid ka mida fiirshay markaasuu misna kii kale fiirshay markaasuu wuxuu yidhi waxaan markhaanti kacayaa labadaada gacnood middood boqor baa ka soo baxaya tan kalena nubuwa ka soo baxaysa nebinimo waxaan arrintaa ku haynaa buu yidhi maya wuxuu yidhi wainamaa tajidu daalika mulkigaa iyo nubuwadana waxaa ka helaysaa reer beni zuhra gabar ah baa la soo marsiinaya ee ma waxaad ma rabtaa inaad reer beni zuhra ka guursatid soy maanta mada maanta guuriguma jiro haddaa hadhow guursanaysid buu yidhi iyaga ka guurso cabdulmualib marka haala bintu wahab haala bintu wahayb bin cabdimanaaf buu guursaday laakiin wiilkiisibu wuxuu u guuriyey aamina bintu wahab isagoo isle warkaas waa intaasuu xaqiiqoobaba sidaa markay dhacday waa tanaa marka ka soco uurkeedii bay dejisay fastabshara alcaalamu caalamkii baa ku bishaaraysay bihaada almawluudi kaa la dhalay alkariimi ee wanaagsan mawluudka alkariimi wanaagsan caalamkii baa wuxuu ku bishaaraysay ilmahaa la dhalay ee wanaagsan alladii kaasoo baha faafiyey fii arjaahi caalamka dhinacyadiisa yaa wuxuu ku faafiyey ruuxa alaadaabi aadaabta ruuxeedii ruuxdii aadaabta ilaa nebigaa laga helay calayhi salatu wasalaam wa tammama tammimay alladii baha oo watammama tammimay makaarimal akhlaaqi akhlaaqda teedii wan wanaagsanaydna tammimay oo dhammaystiray kaa la dhalay weeye waa nebi moxamed calayhi salatu wasalaam waqad xaqaqa wuxuu xaqiijiyey almarxuum allow naxariisaygii maxamuud baasha alfalaki sheekii la dhihi jiray waa nin weyn oo caalima oo cilmulfalaga aad u yaqaanay anna daalika arrinkaas xilligaa nebiga la dhalay kaana inuu ahaa sabiixata yowmi اlithnayni maalin itniina subaxeed taasica rabiici اlwal bisha rabiiculawalna ay sagaal tahay almuwaafiq kuna aadan lilyowmi alcishriin maalinka labaatanaad min abriil bisha abriil la yidhaahdo sana shan boqol toddobaatan iyo kow min almiilaadi dhalashadii ciise dabadiis waxa weeye hijra ma jirta ma ogtahay hijradu dee nebigaan dhalanayo oo afartan gaare ee waxau nebinimo lagu soo dejiyado kabacdi maka saddex iyo toban sano joogado kabacdi ka hijroodaba hijradu halkaas ka bilaabataa tanna waxa weeyaan waa miilaadi baa la yidhaahdaa waa miilaadu ciisa nebi ciise xaggaasaa laga soo tiriya marka shiikhaani wuxuu leeyahay dhahashada nebigu maalin itniin ahay taa layskuma hayo bishu rabiiculawal bay ahayd sagaal bayse maraysay bay rabiiculawal waxayna ku aadanayd labaatankii abriil shan boqol toddobaatan iyo kow miilaadiga waaya arrintaa iyada ah ayib waa arrin jidhoo culimmadu ku kala aragti duwan yihiin culimmada siyarka iyo siiradu maalinta rabiiculawal inta ay ahayd waay waa tanaa marka ibnu isxaaq isagu wuxuu leeyahay labayo tobankii rabiiculawal bay ahayd waana sida mashhuurka ah labayo tobankii rabiiculawal ayb markaas sagaalkaasna culima qabta oo ninkaan hadda arrintan sheegaya maxamuud baasha alfalaki muxuu ahaa isagu wuxuu ahaa nin aqoon badan u leh falaga injineer ah caalim ah taariikhda aad u yaqaan ayuu ahaa baa layidhi waaya tilmaantaas buu leeyahy ayib nooca noocaas ide kala taqriir duwan yihin malaha maxamuud baasha alfalak muhandis weeye riyaadi ah min culamaa'i misr culimmada masar wey lahu aahaar tadullu calaa baraacati wuxuu leeyahay aahaar tusinaysa inuu aad ugu xeeldheeraa cilmulfalaga iyo riyaadiyaadka iyo juqraafiga ninkaa weeyaan ninkaa warkaan sheegay wa huwa yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa asanata aluulaa sanadkii u horraysay oo min xaadiat alfiili dhacdadii maroodiga sanadkii ugu horraysay dhacdadii maroodiga ayayna taariikhdaa ku aadanta oo nebigaaba loo sii gogol xaarayy calayhi salatu wasalaam qoladii maroodiga iyo waxay wateen waa la jebiyey waaya qoladaas baa jiray qoladaa maroodiga oo xaramka iyo kacbada weerarka ku soo qaaday ayb wa kaanad wilaadatuhu nebiga dhalashadiisu waxay ahayd fii daari abiaalib daartii abiaalib oo ku taalla bishicbi bani haashim reer bani haashim goshooda meel waagaa xoogaa xaramka si uga fog baad laakiin marakan waxa weeye waa waa xaramka qarkiisa weeye midda kale xujayriya dadkao dhan baa la tusaya haddaad dhahdi shicbu bani haashim aawa waa tan baa lagu leeyahy daara abi aalib nebigu ku dhashayna waa tan baa lagu leeyahy guri weynoo hadda dhisan baa laga dhigay oo lagu soo uruushay kutubtii culimmada in badanoo ka mid a oo maktabad laga dhigay korna waxaa looga qoray maktaba makal mukarama haddaad tagto xajka guriga ay ku qoran tahay oo maktaba makal mukarama ayib wa kaanat qaabilatah nebiga umulasadiisu waxay ahayd ashifaaw gabadhii shifa la dhihi jiray ummu cabdiraxmaan bin cawf saxaabigii taajirkaa jannadana tobankii loogu bishaareeyey ka mid ahaa hooyadiis baa umulisa ahayd waa kaasa horta arrintan qoladan asxaabulfiilka waxa weeyaan boqor ka mida boqorradii xabashida oo abraha la dhihi jiray ayaa jiray abraha wuxuu arkay dadkiioo sanadka samako isku diyaargaraynayo aaday kiniisad buu dhis magaalada sanca la yidhahdo haddaba la yaqaan yamanta ku taal maamulkiisaa markaa halkaas soo gaarsiisnaa wuxuu yidhi halkaan midda aan ka dhisay kiniisaddan baa kacbo idiin ah tan waa inaad timaadaan si carabtu inuu xagga ugu soo jeediyo arrinkaa waxaa maqlay nin la dhihi jira maalik binu kinaana markaasuu xilli hameenimaa inta baxay oo kiniisadii galay bou qashin iyo saxaro ka buuxsho gebigeedii iyadii derbayadeedii markaasuu ku tirtira arrinta abrahay soo gaadha abraha wuxuu ku dhaartay ballan waxaan ku qaaday buu yidhi inaan kacbada aniguna ciidan ula baxo ilaa aan ka dumiyo wuu soo socday waxuu soo kacaysay maroodi aad u weyn iyo maroodiyaal kale waan la arki jirin noociisa maka markay u soo dhowaadeen baa geela uu lahaa cabdulmudalib oo labiyo laba boqoloo halaad ah buu gacanta ku dhigeen qoladii markaasuu wuxuu yidhi anigu dagaal uma socdee gurigaasaan duminaya halayga wareego waan idinka tegaya haddaan dumiyo cabdulmudalib wuxuu yidhi kani waa guriga ilaahay baytullaahi alxaraam nebiyullaahi ibraahim khaliilkii ilaahay ahaa gurigou dhisay weeye hadduu kaa celinayo fa huwa beytuhu xaramu gurigiisa ilaahay isagaa leh hadduu isku kiin bannaynayana oo isku kiin khaali yeelayana dee ilaahay baa taas maamulaya annagu wax awooda oo aan kaaga celin karnaa maba jidho cabdulmudalib waa tegey ninkii ergeyga ahaay oo boqorku soo diray bay israaceen boqorkii baa loo tegey cabdulmudalib nin qurux badan oo xoog badan oo wuxuu ahaa aad u haybad badan abraha markuu arkay cabdulmudalib markuu arkay abraha waa soo dhoweeyey waa karaameeyey meel fiican buu fariisiiyey turjumaankiiba wuxuu ku yidhi waxaa ku dhahdaa war maxaad doonaysaa cabdulmudalibu cabdulmud wuxuu yidhi labadayda boqoloo geel ahayd baan idinka rabaa abraha wuxuu yidhi turjumaankii ku yidhi markii hore muuqaalkaadu way cajabgeliyey waana kaa haybaysay laakiin hadda qiima agtayda kama lihid maxaa dhacay buu yidhi cabdulmudalib anna waxaan u socdaa buu yidhi guri dhan inaan dumiyo oo kacbadii ah oo diintaadii iyo diintii aabbayaashaa meesha ka soo farcameena yaa sharaftiinnii ay ku sugan tahay markaasaa gurigii aadan igala hadlayn laba boqoloo halaad oo ahna waa igala hadlaysaa wuxuu ku yidhi anaa rabba haadiil ibil anugu geela nin kale baan ah yaa weli haada albeyt rabbun gurigaanna rabbi buu leeyahay rabbigaasaa kaa ceshanaya kaasuu yidhi igama celin karo geeliisa siiya buu yidhi ninkaan saan mooday maba ahe geeliisi baa la siiyey subaxii markay tahay abraha iyo maroodiyaashii waxay damceen inay xagga kacbada u soo dhaqaaqaan markaasaa markii xaggan ay damcaan inay soo aadaanna maba soconayaan maroodiyaashu dhinacyada kale haddii loo kaxeeyana horay u soconaya markaasaa wuxuu yidhi ka dega maroodigu sooma socon waaye ciidan luga ku gala meesha yaa ciidan luga kacbada ku gala iyadoo duntay halay tuso ilaahay baa markaas wuxuu soo diray shimbiro badda ka soo kacaya diyaaradaha meesha halkaa ka soo kacan ma maqasho shimbiraas baa la soo dira markaasaa shimbirkaas waxaa laleeyahay saddex dhagax bay wataa waa gantaalladii laba gan- laba dhagax labada lugood bay ku wadataa midna halkaas maaragtay een, afka yaa bay ku wadataa waa dhagaxyo aan waaweyneen oo yaryar oo digirta leleeg waxa waa yaryaroo waxa jira iska qarxi kare khatara markaasaa lagu sii daayey qof allaale qofkii gantaal dhagaxaas ku dhaco waa dhimanaya markaasi carare ilaahay suurad dhan buu ku soo deji alam tara kayf yaa ilaahay leeyahay alam tara kayf muwaadan ka war kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydo waka fi tadliil waarsala calayhim dayran abaabiil waka tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul baabbaha baa laga dhigay suuraddan waxaa loo keenay mannaysi rasuulka lagu mannaysanayo dhalashadaadi baa soo dhow yaa xaadisadaani ilaa waxa goboldhig bay u sii ahay qoladan in guriga ilaahay laga qabto ka soo soco qisadaas halkaa ku jirta waxa weeyaan gabadhaasaa umulso ahayd cabdiraxmaan bin cawf hooyadiis bay ahayd walamaa wulida nabigi markay la dhalay arsalad ummuhu hooyadiis waxay u didhay lijadihi awowgiisa cabdulmudalib ah bay qof u didhay tubashiru xaalay u bishaaraynayso wiilkaadi cabdulaahi oo dhi- dhintay yaa wiil baa loo dhalay uurkii wiil buu noqday ilaa haddii wiilasha mid dhinto oo uur ka tago oo uurkaas misna wiil noqdo aabbayaasha farax bay u siitaa dheeraada waay faaqbala waa soo qaabil cabdulmualib masruuran xaaliya mid la farax geliyey wasamaahu wuxuuba ku magacaabay wiilkii muxammadan muxamed buu ku magacaabay waxaa la yidhi oo maxaa ugu bixiseen labaydnaan bixi jirin waxaan rajaynayaa buu yidhi ilaahay yaa inuu mahadiyo samada khalqiguna dhulka ka mahadiyaan waaya walam yakun ma ahayn haadal ismu magacaani shaa'ican mid faafay qablo horay cinda alcarab carab agteed magacaani mid faafay ma ahayn dhowr iyo toban nin unbaa wiilal wala baxbaxay markuu nebigu dhalan rabay ninkaas isiri taariikhigii baa dhowe waa intaasoo ninkii taariikhihii injiil iyo towraad iyo lagu sheegay wiilkaadu noqdee bal maxamed ula bax laakiin ilaahay meeshuu rabeyba marsiiyey kuwii oo dhan midna ma noqon ولما أرا- ول- ولكن أراد الله إلهي وحو دوني أن يحقق إنه حقيقيه حقيقيه يا ما قدره إلهي هري وحو قدري وذكره إلهي هري وشيغي في الكتب كتبت التي كتبت أصو جاءت بها كتبت وعيلت من الأنبياء أنبياء إلهي إلا هريبا ومبشرا برسول يا هريبا النبي لوسي بشاري يأتي من بعد اسمه أحمد كالتوراة وذلك كالتوراة والإنجيل وهي كتبتاس فألهم إلهي وحكو إلهامي جده نبي أووغيس عبد المطالب أها أن يسميه إنه كن مقعاب ويلكان بذلك أرنك أو محمد وحسبته لوحوي إنفاذا فلن لأمره إلهي أمرك سلا فلن أيوه أمرك إلهي بالربع عبد المطالب إنه فليه ويلك إما الله محمد أها سيدي لو قلت لك إنه أفليه مقعي أو ياشي سنلبحي جرين وكن مقعابه ونبحيه سيدي بيقول بحيه wa kaanad waxay ahayd xaadinatahu oo aan iska kor dhigno taadaas oo kaanada qabarkeediioo soo hormaray aan ka dhigno wa kaanad waxay ahayd xaadinatahu nabiga tii xanaanaysay ummu aymanana isimkii ka dhig waa godantahay ma og tahay ummu aymana gabadhi ummu ayman la dhihi jiray barakatu magaceeduna baraka ahayd alxabashiya yaa gabadhaas baa nabiga xaadinad u ahayd oo xanaanaysay calayhi salatu wasalaam baa la leeyahay alxabashiya in laga reebaa ficnaan lahayd sababtoo ah markii alisaaba fii tamyiizi saxaaba ibnu xajar casqalaani uu ka hadlayey laguma darin marka alxabashiyadaas in laga reebo abtiriskeeda maadaamaysan meelna ka soo gelin ayaa habboonayd baa layidhi gabadhaasaa nabiga xanaanaysay ahayd amatu abiihi aabbihiis addoontiisii cabdilaahi nebiga aabbihiis oo dhintay oo cabdullaahi ahaa baa gabadhaan lahaa addoontiiba ahayd wa awalu man qofkii ugu horreeyey mankaasoo ardacahu nebiga nuujiyana huwaybatu gabadhii huwayba la dhihi jiray ahayd amatu cammihi adeerkiis addoontiisa iyana ahayd abilahabi abilahab yaa ninka isna qur-aanka lagu sheegay inkaarta ku dhacday yaa ninkaas addoonow lahaa baa gabadhii u horraysa oo naaska u dhigtana gabadhaasi ahayd waay abilahab qurux baa loogu baxshay laakiin lahabku waxa weeyaan ololka saafidaadoo wah wah wah leh markaas baa loo yaqaanaa marka lahabkiibuu ku dambeeyoo naartii noocaas ahayd baa abaalkiisa noqday suurad dhanna waaba lagu soo dejiya arrintiisa qoyskaa ka hadlaysa isaga iyo islaantiisii say nebiga u dhibi jireen iyo kaarti ku dhacday halaaggii ku dhacay waaya taasina wataa ayib abilahab baa la dhihi jira meeshuu deganaaya xaafadiisiiya waa la yaqaanaa magaalada maka markii la joogo nin aada u dhib badan bu ah fuway baa gabadhan marka la dhihi jiray marka ardacadu fuwayba weeyaan hooyadii baa markii u horeysay nuujisay saddex beri kabacdina fuwayba weeyaan fuwayba oo ninka addoontiisa ahayd maalmo iyana nuujisay dumar badan baa nabiga nuujiyey ilaa sideed gaaraya calayhi salatu wasalaam marka tanoo bay inoo ka sheegaya dumarkaasiya siday ahaayeen halkan buu inoo ka sheegaya alradaac nuugmadii weeyaan waa nuugmadii nabiga nuujintii la nuujiyey calayhi salatu wasalaam wa kaana waxa ahaa min caadati alcarabi carab caadadeeda waxaa ka mid ahayd an yaltamisuu inay dalbaan almaraadica gabdha wax nuujiya yaa inay u dalbaan limawaaliidihim ilmayaashooda la dhalay carab caadadeeda waxaa ka mid ahayd ilmaha markii loo dhalo gabar naaska jaqsiisa inay u dalbaan ilmahan la dhalay ugana dalbaan fil bawaadii baadiyeyowga gabadhaan magaalada joogta inaysan nuujin bay rabaan gabar baadiyaha joogta bay rabaan ilmaha inay nuujiso oo maxay ku falayaan liyakuuna ilmuhu inuu noqdo anjaba inuu mid wanaag badan liyakuuna inuu noqdo dhe anjaba mid u wanaag badan lilwaladi ilmaha waaya nuujintaasi inay noqoto anjab mid wanaag badan lilwaladi ilmaha caanahaas gabadha binyiga joogta naaskeeda inuu ilmuhu nuugo ayay raadinayaan si uu ilmuhu u noqdo ilmo wanaagsan wakaanuu waxay ahayn carabtii hore yaquuluuna kuwa yidhaahda ina almurabbaa ilmaha lagu barbaariyey filmuduni magaalooyinka yakuunu wuxuu noqdaa kaliila dihni yaa dihnigiisa iyo fahmadiisu miday daallan tahay fahmo yar faatira alcasiimati go'aankiisuna noogan yahay ilmaha waxay dhihi jireen magaalada mar hadduu ku koro kaliila dihni wey fahamkiisa iyo maskaxdiisa mid iska noogan bay noqonays fatir alcaziima go-aan qaadashadiisuna mid ay macnaha iyana waxa weeyaan liidato liidashadaas waa maxay iyana ay daallan tahay oo ay daciif tahay faatir iyo kaliil waa isku macni fa ja'ad waxaa timid iyadoo caadadu sida ahaan jirtay niswatun dumar dumarkaasoo min bani sacd bni bakrin reer bani sacd binu bakara yadlumna iyagoo gabdhahaasi dalbayaan adfaalan cunugya yaryar oo yurdicnahum ay naaska jaqsiiyaan biyigana gabdhaha jooga waa yaqaaneenoo gabadhii caana leh magaaladii bay soo aadaysaa ilma ay nuujisa ilaa magaaladii baa laga raba waxaa la ogyahay meesha hawshaani ka furan tahay ilmaha caanaha loo raba waa mid magaalada jooga gabadhaasi marka miyiga intay ka soo tagto bay magaalada imaanaysaa si ay u hesho cid dhaqaala siisa si ay ilmaha naasaha ugu jaqsiiso gabdha qoladaana yimid waa reer bani sacd bini bakar ilmo yaryaroo waxay doonayaan ay nuujiyaan fa kaana aradiicu ilmihii la nuujiyey wuxuu noqday almaxmuudu ee la mahadiyey min nasiibi xaliimata xaliima nasiibkeedii binta abi du'ayb xaliimadii ina abi du'ayb ahay asacdiyati xaliimatu sacdiya yaa gabadhaas baa wiilkii la dhalay oo nebi moxameda calayhi salatu wasalaam gabadhaasuu nasiibka ugu dhaca xaliimatu sacdiya uu nasiibkeeda ku dhacay wasmu zawjihaa xalimadaa ninka qabay magaciisa waxaa la dhihi jiraa abukabshata baa la dhihi jiray wahuwa ninka abukabsha waa aladii waa ninka kaanad qurayshun quraysh ahayd tansubu lahum miday u nisbayso an rasuula nebiga sala allahu calayh wasallam nebiga u nisbayn jireen oo u tiirin jireen xiinamaa yuriiduuna markay doonayaan alistihzaa'a bihi inay nebiga ku jeesjeesaan gaaladii markay rabaan nebiga inay ku jeesjeesaan yaa maxamed bin cabdilaahi meeshii ka dhihi jireen meesha ka dhihi lahaayeen ninkaasi u nisbaynayaan inaabay kabshay leeyihiin jeesjees darti sababtu waa maxay waxay dhihi jireen fayaquuluuna waxay dhihi jireen haadaa wiilkan ibna abi kabsha waa in abi kabshe way og yihiin ma ogta wiilkaa in abi kabshaa weeyaan kani waa in abi kabshe yukallamu min asama cirkaa baa lagala hadlaa wuxuuba leeyahay war baa cirka iga yimaada aa ku jeesjeesayaan ma ogta saasay dhihi jireen marka qisaa halkan ku jira iyadana nuujintaa la xidhiidha gabdhahan sababtay magaalada u yimaadeen sana abaaraa dhacday carruuray jaqsiyaan bay magaalada u soo dooneen waxay wateen hal xabbad caana aan lahayn xaliimatu sacdiya waxay tidhi hameenkii inta seexanno dhammaantaya waxa weeyaan maya waxay tidhi maa kunaa nanaam hameenkii maba seexan jirin dhammaantanna maxaa yeelay waa carruurta noo joogta dartood oohinta ay la ooyayaan gaajo hashuna caana ma leh anigana naasahayga yaa wax ku filan ilmo ma lahayn magaalada maka markaan soo galnay bay tidhi haweenay kastoo ila socoto ilmo raadinaysay ilmay hesho ay nuujiso aniguna waxba waa waayay haddaan xaliman sacdiye ah gabarh kasta oo la yidhaahdo wiilkaa nuuji nebiga loo keenana way diidays ma nuujinaya dhihi jiray aabbihii meeyi waa dhintay aniga cidaan wax ka qaataan rabaaye aabbihii wax igu dhaqaalayn lahaa haddaan lahayn ma nuujinayo gabarh kas waay hooyadiisii awowi maxay noo qaban karaan aabbihii waa dhintay markay gabdhahaani ilmo wada heleen aan go'aansanna inaan noqonno anna aana waxba haynin baan waxaan ku idhi tiri gabdhihi wallahi waa dhibsanaya ano aan waxba wadan inaan tago wiilkaas baan iskaga tegaya siaan iska qaadanaya dhib male iska qaaday dheheen ilaahay inuu barke kuu geliyaa laga yaabaa waa tegay bay tiri isagii baan soo qaatay waa la soo tegey waka cabdulmudalib baa i yimid maxaa tahay buu yidhi saana waxaan ahay islaan reer bani sacada magacaa xaliima markaasuu inta qoslay wuxuu yidhi bakin bakin sacdun wa xilmun liibaan iyo dulqaad yaa xaliima sooma tihid xilmun reer bani sacad sooma tihid sacdun haa waa laba khasloo fiicfiican sharaf leh wiilkan agoonkaa baan haystaa dumarkii waa wada diideen yaa agoon ma rabnay dheheen aabbaan wax ka rabnaa ma nuujinaysaa waa liibaanaysaa markaasaan idhi bay tiri wax dad baan la soo tashanaya markaan la soo tashadayna iska soo qaadaa la yidhi sidaasaan ku soo qaatay waayo asiira xalabiya qoras dayib taasina halkaasi ka dhacday waxaa la yidhi ilmaha magaalada jooga luqada soo jireenkaa iyo garaameerkeeda iyo waxaasoo dhan waxa weeye ma qabanayo laakiin dadka ilmaha miyiga jooga waxa weeyaan waxaasoo dhan buu qabanaya maamulkiiba haddiiba waxau fahmayaa xoolahu kaxaynaya hayjad badan buu lugaynaya waxa weeye waa safraya waka odagu wuxuu dhahayaa dhaanka adaan kugu ohay xoolaha adaan kugu ohay waxa adaan kugu ohay ma fahamti intaas howla u diraya baynamaa kaaskan la da'da ah yaa ay ku tallaalan tahay cabsi ama fulaynimo iyo wax la mid a laga yaabo aabbihii inuu dhaho suuligaan gelayaa ilinka istaag daana isku da' kaasna intaasuu jira kana intaanu jira halkaana waa mugdi waa ka baqayaa ma mari karo ma fahamti waa kaasa marka ilmaha miyiga inay ku soo qaataan marka hore baa fiican tanna u dambayso ayib waxay tidhi wadarat ilbarakaatu ama wadura taa haysaanba barakooyinkiibaa dararay calaa ahli dalika albeyt gurigaa isagaa oo nebiga qaaday ehelkiisii baraka ku dul daradhay barakaa darartay alladiina qoyskaasoo ardacuuhu nebiga nuujiyey muddata wujuudihi joogidiisa muddadeedii baynahum oo dhex joogay intuu nebigu dhex joogay barakaa iskaga duldareerays wa kaanad waxay ahayd muddadaas tarbuub mid ka badan tarbuub mid ka badan baa leeda ka siyaadsan can arbaci sanawaat afar sanay ka badnayd afartaas sano reerkaas barwaaqaa ku socotay ee khayru khalqillaahi baaba la joogee calayhi salatu wasalaam waa la yidhi abaar baa meesha ka jiray xoolaha reerkaa arigoodii isagoo iska dheragsan buu soo caraabaya markaasuu caana yeesho darar waa ku aragteen siirada waa la maalaya dadka kalena dhibic caanaah ma haysaan xoolahooda waa galoof candhadooda waxba kuma jiraan markaasaa dadka kaleoo dariska iyagaa dadka xoolaha u raaca intay canaantaan waxay dhahaan war qoladaan meesha xoolaha soo daajiyaan idinkuna xoolaha soo daajiy galabta dambe xoolahoodii waa iska gaajaysan yihiin kuwaana waa iska dhararsan yihiin waa kaasa sidaas hawshaa ku socotay ilaa laba sano ay dhammaatay naaskii ka go'ay waka xaadiatu shaqi sadri baa middaan la yidhahdaa xaadiatu shaqi sadri nabiga laabtiisa dilaacinteeda dhacdadeedii wey laabtaa in laga cabiro badnigaa ka cajo badnayd caloosha ahayd meesha la dilaacshay saasay idiin qorayaan laakiin tanna waa laga cabiraa waxasala waxaa u xasilay lahu nebiga walxaal huwa nebigu baynahum dhexdooda uu joogo qoladiias iyaga ah xaadiatun xaadiso dhacdo muhimmatun muhim ah wahiya xaadiadaasina shaqu sadrihi nebiga laabtiisa dillaacinteedii wey qalitaanka takhaatiirta iyo waxa lagu horeeyo qalitaan lagu sameeyey waxa weeyaan malaa'ig baa loo soo diray nebiga calayhi salatu wasalaam halkaa calooshiisaa la dilaash iyo wa ikhraaju xadi shaydaani shaydaanka dheeftiisa ka saarideeda minhu laga saaray calooshi markii badnigii la qalay meesha xadu shaydaan la yidhaahdo shaydaanku binu aadamka ka waswaasiyo cadkaasna waa laga tuuro axaadiia waa ku artee faaxdaa daalika arrinkaasi wuxuu soo darisiiyey cinda xaliimata xaliimo oo nebiga haysa agteeda ilaa baadiya la joogaay khowfan cabsi wiilka ammaanada u haysay oo nuujinaysay oo hadda cid aadan ogeyn iska dillaacisay amaa wiilkiiba qolo iyo wax derderaan amaa wax dilaan amaa lala tagaa ama uu iska dhintaa cabsi baa gabadhii ku dhacda faradadhu waxay u soo celisay ilaa ummi hooyadiis wiilkaa iga qabsaday tir hooyadii nabiga dhashay aaminay u soo celisay waxadaad haa waxay uga warantay xaliimu haa nebiga hooyadiis way u warantay qaa'ilatan xaalay tahay mid dhahaysa baynamaa waqti huwa wiilkaani iyo waikhwatuhu walaalihiis fii bahmin ay ku dhex sugan yihiin naylo oo lanaa noo sugnaaday khalfa buyuutinaa guryaha iyaga dabadooda bahmi ma taqaanaa waa idaha ubadkooda baraar miyaa dhahdaan baraar mid lab iyo midda digba ubadka yareera idaha naylo iyo baraar iyo isaga iyagoo isaga oo nebi maxamed maxamed iyo wiilashii walaalihii ahaa dee naaska la nugoo xaliimatu sacdiya ay ilmaheeda ah iyagoo naylaha dhex jooga guryaha dhabarkooda id ataa akuuhu id ataa waxaa yimid akuuhu walaalkii yacduu xaalo ordayo fa qaala lii wuxuu aniga igu yidhi xaliimaa iyo walaabihii aabbihiis ilaa naaska uu nuugay caanaha ninka irmansho waa iska aabba moogtahay wuxuu yidhi daaka kaas akhii walaalkaygii weeye alqurashiyu ee qurayshiga ahaa qad akhadahu waxaa soo qabsaday rajulaani laba nin oo calayhimaa dushooda hiyaabu biidin dhar cadcad yihiin laba nin oo dhar cadcad qabaa walaalkaygii reer quraysheed soo qabtay fa adjacaahu waa jiifiyeen fa shaqaa badnahu calooshiisa bay dillaaciyeen fa humaa iyagii iyo suudaanihi waa iyaga gacnaha gelgelinaya yaa yasuudaanihi waa maxay yasuudaanihi way calool qufayaan calooshiisiiba qufayaan laba nin oo dhar cadcad baa u yimidoo sawdkan kuwaa jeedal ku sheegay lakiin waa laga fiicanya macnahaas iyo suudaanihi way gacnogacnaynayaanoo way calool qufayaan sida neef laqale caloosheeda soo lama qufoo gacnaha lama dhexgeliyo way calool qufayaan wiilkaana war keenay fakharajtu waxay tidhi xaliima anigu waa soo baxa ana iyo wa abuha aabihiis naxwahu wiilka xaggiisii maxamed xaggiisi fawajadnaahu waan helnay mutana mutana muntaqican muntaqacan lownuhu midabkiisu isagoo uu doorsoon yahay waa nin la qalae midabkiisii oo doorsoon faltazamtuhu yaa waa isku soo dhejiyey bay tiri hooyo weeyaane saasaan laabtayda igu soo qabto waltazamhu abuhu aabihiisna waa isku soo dhejiyey waa ku soo naxnay macnaha qof kasta ta ilmihii saa loo soo qabtay ilaa waa lagdan yahayoo waa midabkiisu doorsoon yahay baan saas xabadka ugu soo dhejiyey aabihiina sidoo kale faqulnaa lahu waxaan ku nidhi maa laka yaa bunay wiilkanaga maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi ja'anii rajulaani laba nin baa yimi calayhimaa dushooda hiyaabu biid dhar cadcad saaran yahay faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi lisaaxibihi kii kale wuxuu ku yidhi ahuwa huwa warkii ma yahaan raadinaynay markay hore ii imaanayeen labadoodi baa iswaraysay wuxuu yidhi midkood kii kale ahuwa huwa kani kii ma yahay qaala kii la weydiiyen wuxuu yidhi nacam haa fa aqbalaa way soo qaabileen yabtadiraani iyagoo xaggay gu soo degdegaya fa aljacani waa ijiifiyeen fa shaqaa badni mawjada calooshaydi bay dilaaciyeen meeshu waa caloosha la dilaaciyey faltamasaa waxay ka raadraadiyeen fiihi badniga shay-an waxbay ka raadraadiyeen dee qofkii aan suxsanaynoo layska qalayn hadda adduunka la arag soo maaha waxa weeye hawshu wuula socdaa waxbay iga dhex baareen buu yidhi fa akhadaahu wixii bay soo qabteen wadarxaahu way tuureen walaa adri maa huwa wuxuu yahana garan mayo waxbay iga soo dhex qabteen wayna tuureen wuxuu yahana ma garanaayo wuxuu yahayna ma garanaayo intaas isku dhameeyey soo maa waaya marka calaqa sawdaa waa cad yaroo madow baa meesha laga tuuraya xadu shaydaani baa la yidhahdaa shaydaanka dheefta uu ku leeyahay weeyaan waaya sidaas baa dhacday marka wuxuu yidhi anas binu maalig oo nebiga khaadimkiisa ahaa dee aad ula socday xaaladda nebiga calayhi salatu wasalaam tolniinkii ay ku sameeyeen ilaa markii nebiga la dilacsho waa aragtay qofku meeshii la qalay waa la tolaa tolniinkii nebigale waa ka arki jiray laabtiis yaa waa ii muuqan jirdhay waa kaas calaamadii meeshii laga tolay baan dareemi jiray buu yidhi waayo marka gabadhaa markay nebiga nuujinaysay calayhi salatu wasalaam wiil kalaa jiray oo iyaduna markaas dee ku irmaanayd marka naaskaygii midigta ah markaan waxay tiri u dhigay nebiga wuu aqbalay awal gabdhihii hore waa diidayay waa nuugay naaskii bidixda ahay baan misna damcay iyana way daradhacaana miran bay noqotay inaan u dhigo so waa diiday weligiisna ma ogolayn naaska bidixda inuu nuugo sababtu waa maxay ilaahay baa ku ilhaamiyey in caanaha lala wadaago oo cadaalad wiil kale naaskaan le hadduu kan isagu nuugay yaa wiilka kale oo iyadu dhasho nuujinaysay inuu naaskaan isaguna caanihiisa leeyahay marka marna nasiibkiisa naaskaas kaa kale leeyahay kama nuugi jirin taasina wataa ayib xaadiadaa hore aan soo marnay oo asxaabu fiil meeshay ka dhacday waa iska caan xaramka ilaahayna waa lagu difaaciyey baa layidhi ikraaman lilnabiyi lmuntadar nebigan la sugayana waa lagu karaamaynayey waa lagu soo dhowaynayey calayh salatu wasalaam markaasaa cadowga makrigiisa ilaahay wuxuu ka dhigay fii tadliilin wax dhumay yaa baadiyoobay shimbirahaasaana baaba'shay waa kaasa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam